أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysigaas libiyada kenya waxaa sii kordhaya dadka ku dhintay dhulgariirkii xooganaa ee ku dhuftay waddanka venezuela kooxda ridada soomaaliya ayaa muwaadin soomaaliyeed u afduubtay dowladda silibiyadda maraykanka iyadoona falkaasi ay xaqiijisay xukuumadda washington ra-iisul wasaare ku-xigeenka kooxda ridada soomaaliya ayaa laga hor istaagay inuu gudaha u galo dalka kenya kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galguduud iyo hoggaanka dhaqanka ee qabaa'ilka dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan galguduud wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga gedo ayaa gaaray deegaanka buusaar iyagoona kulan la qaatay qeybaha kala duwan bulshada deegaankaasi munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcad cusub oo ka qalin jebisay machadka khadiija binti khuwaylad ayaa ka dhacday deegaanka show ee wilaayada islaamiga hiiraan عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhda hijiriguna ay tahay saddex iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol afartan iyo sideed qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta bartamaha dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysigaas libiyada kenya hiiraan howlgal ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee gudaha magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda nuurxawaad ayaa lagu dhaawacay askari ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta iyo saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta degmada janaale sidoo kale mujaahidiintu waxay xalay weerareen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee tuulada buulanaagey ee hoos tagta deegaanka lambar lixdan gobolka gaarisa mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka dhaashooy ee hoostaga afaafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga salibiyadda kenya dagaalka ayaa laysku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan waxaana jirta khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo kufaarta kenya lagu gaarsiiyey dagaalkaasi xerada waxaa soo cagadhigatay oo kasoo degtay dagaalka kadib dhowr diyaaradood oo helikobtar ah kuwaas oo goobta ka daabulay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta kenyaanka ah waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay dhulgariirkii xooganaa ee ku dhuftay waddanka venezuela sida warbixintan uu inoogu diyaariyey walaalka cali aadan cabdulaahi caliire khasaare culus oo weli tirakoobkiisu socdo islamarkaana isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur baaxad leh ayaa ka dhashay laba dhulgariir oo aad u xoogan oo arbacadii lasoo dhaafay ku dhuftay waddanka venezuela ee koonfurta ameerika xogihii u dambeeyey ee soo baxay ilaa waa berigii saaka oo xad ah ayaa sheegaya in dhimashada ay ku dhowdahay kun afar boqol iyo soddon ruux iyadoo laga cabsi qabo in tiradu ay intaasi kasii badato waxaa nolol iyo geeri toonna ilaa hadda aan lagu haynin dad aad u fara badan siday wararku tibaaxayaan in ka badan konton iyo shan kun oo qof ayaa la la-yahay halka burburka iyo waxyeelladu ay yihiin kuwo aad u ballaaran iyada oo dhaawacyada ilaa hadda tiradooda la xaqiijiyay ay ka badan yihiin saddex kun malaayiin qof ayaa lasoo wariyey in aanay haysan adeegyo caafimaad islamarkaana ay wajahayaan biyo la-aan iyo hooy la-aan iyadoo dad badan oo kalena ay ku dhibaataysan yihiin waddooyinka kuwaasoo ka baqaya dhulgariiro kale oo ka dhaca aaggaasi halka qaar badani ay weli eheladoodii ka raadinayaan burburka hoostiisa gobolka xiga dhinaca xeebta ee loo yaqaan lagaweyra oo na dhow badda karebiyanka ayaa ka mid a meelaha ugu daran ee burburka ugu xoogani uu ka dhacay guryo badan ayaa dumay iyadoo dad badanna weli laga baadigoobayo burburka hoostiisa caasimadda venezuela ee karakis ayaa ka mid ah meelaha dhulgariirkani uu sida weyn u saameeyey walow ay ka daran yihiin lagaweyra iyo deegaanada dhaca xeebaha waqooyi labadan dhulgariir oo kala dambeeyey wax ka yar saacad cabirkoodana lagu kala sheegay toddoba dhibic labo iyo toddoba dhibic shan ayaa noqonaya mid ka mid ah musiibooyinka ugu waaweyn ee muddooyinkan dambe ku habsada latin america iyadoo dhacdadani ay ugu sii darayso dhibaatooyinka dhaqaale iyo siyaasadeed oo horeyba uga jiray gudaha waddanka venezuela mahadsanid caliyare kooxda ardada soomaaliya ayaa muwaadin soomaaliyeed u afduubtay dowladda silbiyadda maraykanka iyadoona falkaasi ay xaqiijisay xukuumadda kaafirada washington camaar cabduqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya war rasmi ah oo ka soo baxay mid ka mid ah hay-adaha ammaanka dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa lagu sheegay in loo soo gacangeliyey muwaadin soomaaliyeed oo ay in muddo ah ku daba jirtay kaasi oo ku sugnaa gudaha dalka f b i-da maraykanka ayaa war-saxaafadeed ku sheegtay inay gacanta ku soo dhigtay nin lagu magacaabo cabdikariin cabdulaahi iidle kaasi oo sannado ka hor isaga soo guuray maraykanka kuna laabtay dalkiisa hooyo gaar ahaan muqdisho xukuumadda washington waxa ay ku faantay in falkan afduubka ah ee lagu soo qabtay cabdikariin cabdulaahi iidle ay mas-uul ka ahaayeen maleeshiyaadka shahaada la dirirka ah ee loo yaqaano nabad sugidda ee hoostaga kooxda riddada balse ay reer galbeedka maalgeliyaan una adeegsadaan la dagaalanka muslimiinta soomaaliyeed ila wareedyo ayaa sheegaya in weerar isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka garas baaley ee duleedka muqdisho ay maleeshiyaadka shahaada la dirirka ah ee kooxda riddada ay u dhaceen guriga dhibanaha kadibna waxa ay geeyeen xerada xalane oo ay ku taalo safaaradda maraykanka cabdulaahi iille ayay maraykanku ku eedeeyeen inuu ku lug lahaaday falal musuq maasuq iyo xatooyo maaliyadeed ah eedahaas oo ah mid lagu doonayo in lagu bannayso xadgudubkan ka dhanka ah muwaadinka soomaaliyeed ehelka dhibanaha oo warbaahinta la hadlay ayaa si kulul u dhaleeceeyey falkan afduubka ah ee muwaadinka loogu gacangeliyey shisheeyaha maraykanka kooxda riddada soomaaliya ee saliibiyiinta la shaqaysa ayaa caan ku ah in ay muwaadiniinta soomaaliyeed ka iibsato gumaystayaasha soo duulay sannadii labada kun toban iyo toddobada ayay ahayd markii uu sirdoonka kooxda riddada uu sidan oo kale cabdikariin qalbi dhagax u gacangeliyey dowladda xabashida ah ee itoobiya mahadsanid acmaar ra-iisul wasaare ku-xigeenka kooxda ardada soomaaliya ayaa laga hor istaagay inuu gudaha u galo dalka kenya cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkan haya ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee kooxda riddada soomaaliya murtad jibriil cabdirashiid oo arbacadii kasoo kictimay magaalada muqdisho kana degay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada nairobi ayaa laga soo celiyay halkaasi warbaahinta kenya oo soo xiganaysa saraakiisha dowladda ayaa sheegtay in jibriil cabdirashiid uu afar iyo labaatankii bishan ka degay garoonka jom kenyatta waxayna sheegeen inuu ku safrayey baasaboor diblomaasi iyo dalkugal sax ah balse sidoo kale lagu tuhmay baasaboor kale saraakiisha laanta socdaalka ayaa ogaaday inuu wato baasaboor kenyan ah oo ay ku sheegeen inuu yahay mid sharci darro ah waxayna ku amreen inuu soo wareejiyo balse uu ka biyo diiday soo wareejinta dukumentigaasi wuxuuna sheegay inuu keliya kusoo bandhigi karo maxkamad wararku waxay intaasi ku darayaan in jibriil cabdirashiid xaaji uu qirtay haysashada baasaboorka kenya waxaana lasoo wariyey in lagu xanibay qol v i b ah oo ku yaala garoonka halkaas oo baaritaano dheeraad ah loogu sameeyey kadibna halkaas laga sii saaray diyaarad kusoo jeeday magaalada muqdisho kenya iyo kooxda riddada labaduba midna si rasmi ah ugama hadlin dhacdadan walow sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda kenya uu xaqiijiyey in la masaafuriyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka kooxda riddada soomaaliya warbaahinta kenya oo soo xiganaysa mas-uul sare oo kenyan ah ayaa sheegtay in dowladda kenya ay ka walaacsan tahay tirada sii kordhaysa ee dadka ajaanibta ah ee sidaa sharci darrada ah ku helaya baasboorka kenya kuwaas oo maraya ayay tiri shabakado musuq maasuq ah saraakiisha kenya waxay sheegeen inuu socdo baaritaano lagu sameynayo sida loo helayo baasaboorka sharci darrada ah ee uu watay hogaamiyaha ku-meelgaarka ahaa ee maamulka ashadala dirirka koonfur galbeed ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee kooxda riddada waxayna tani u muuqataa cadaadis dhanka dibadda ah oo ay waajahayaan shakhsiyaadka ku dhow xasan gurguurte arrintan waxay kusoo beegmaysaa xilli midowda yurub uu si ku-meel gaar ah u joojiyey dalkugalkii ama fiisihii la siin jiray dadka soomaalida ah ee doonaya inay u safraan wadamada qaaradda yurub kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galgaduud iyo hogaanka dhaqanka ee qabaa'ilka degaa wilaayadaas ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi sida uu ku waramayo marwaan maxmed munaasabadan ayaa ahayd mid ballaaran oo lagu soo gabagabeynayay shirweyne u dhexeeyey beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayada galgaduud iyo maamulka wilaayada kaasoo muddo isbuucah ka socday gudaha magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada shirkan ayaa waxaa ka soo qaybgalay beelaha murursade uu ceeslaya maxamuud hiraaba iyadoo ugu dambeyn laga soo saaray bayaan ay ku qoran yihiin qodobo dhowr ah waxaana intii kulammadu socdeen barbar socday dowro loogu magacdaray dowlatu sacdeyna waana dowro sanawi ah oo sanadkii mar wilaayadu u qabato beelaha degawilaayada waxaa munaasabadda goobjoog ahaa culimo ogaasida beelaha iyo suldaanka nuqobada iyo waxgaradka beelahaasi mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduud oo uu hogaaminayay waaliga wilaayada ugu horeyn waxaa shirka laga akhriyey bayaanka ka soo baxay kulanka oo ay si wadajir ah u soo sareen beelaha saddexda ah ee dega wilaayada galgaduud waxaana goobta ka akhriyay afhayeenka golaha odayaasha dhaqanka wilaayada nabadoon mascuud xasan casir waxaan isku waafaqnay xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka nuqubadu waxay ballan qaadayaan in ay qayb mug leh ka qaadanayaan fidinta diinta iyo gaarsiinta dacwada bulshada ay hoggaanka u yihiin sidoo kale inaan la dagaalanno guud ahaan jahliga kuna qaadno ololo ballaaran annagoo kaashanayno culummada iyo maktabka dacwada nuqubada waxay ugu baaqayaan dhallinyarada la marin habaabiyey ee ku abtirsada beelaha inay ka soo baxaan safka cadowga una soo laabtaan diintooda intaas kadib waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey ugaaska beesha mursada ugaas cabdulaahi daahir axmeda
annagoo halkaas galgaduud joogno bayaankaasi waa bayaan aan naga soo baxay saddexdeena beelood waana bayaan aan saxiixnay waxaan u sheegaynaa dadka gobolka galgaduud inay qaataan kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa xalku halkaasuu ku jiraa noloshoodaa ku jirta wanaagoodaa ku jira adduunyada dhadhalaalkeeda iyo hay-adaha iyo wax ay ka daba ordaayaan waxba yaysan ark ha fiiriyaano kitaabka ilaahay dadka daafaha jira annagoo dadka maaragta duubabkii ah gobolka galgaduud ee wilaayaadka islaamiga jooga nuqabadii odayaashii waxgaradkii dhammaanteenna waxaan idin gaarsiinaynaa inaad nala qaadataan kitaabkaas ilaahay oo aan ku walwalowno sidoo kale waxaa isna madasha ka hadlay ugaaska beesha maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed caraba ilaahay subxaanahu watacaalaahay yaa wuxuuna siiyey madar mid horta si guud ummadda muslimiinta kale gaara allaha keenaan leenahay si gaar ahaaneed haddana dadka hadda uu ugaasku carabka ku dhuftay sida la ogyahan gobolka joogane waxaan leenahay ha la soo dhoweeyo dadka beelaha oo fadhiya ha soo dhoweeyeen ha u dhimriyeen meel walba ay joogaan waa la gacan qabtay waana la soo dhoweeyey sida hadda loo soo dhoweeyey labanlaabkeed ha loo soo dhoweeyaan leeyahay walaayada waa ay wadaa dadaalkaas labanlaabkaas waa kula sii talaynaa weliba inay waddo intay joogaan insha allahu biidnillahi alkariim annagana kuwii itixaanka ku dhaca ilaahay nagama dhigaan leeyahay isla sidoo kale waxaa munaasabadda goobjoog ahaa oo kelmid ka jeediyey suldaanka beesha waceesle suldaan daa'uuda xasan aadanna bayaankii la akhriyey horta waan ayiidaynaa shirkan wuxuu ahaa shir sanad la ah oo sanadkiiba la qabto mar waxaa sabab noogu ah inaan isku nimaado waa harka shareecada ilaahay oona ku walaalownay waxaan leenahay sharcigaas ilaahay aan sii dardargelinno islana waan haysannay ilaahayna wuu naga jabiyey cadowgii sanadkan sanadkii ka horreeyay meesha ay joogto hadda meel ka fiican ay joogta waxaan leenahay marka aan gacmaha isku sii qabsanno ugu dambeyntii waxaa mu'tamarka soo xiray waaliga wilaayada galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida wilaayada waxay soo dhoweynaysaa bayaankii golaha ka soo baxay nuqabada oo halkan lagu akhriyey oo sideedda qodob ka koobnaa waay soo dhoweynaysaa insha allahu tacaalaa doorkeeda waa ka qaadanaysaa ayay ku aadan tahay fulintiisa iyo socodsiintaas insha allahu tacaalaa kulankii ama mu'tamarkii kulankii waa noo xiran yahay ilaahay subxana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa kulankan dembigeenna iyo dembi waalidkeenna in ilaahay ku dhaafo ilaahay waxaan weydiisanaynaa intii meeshaan isku akhrinay ama isu sheegnay inaan maaragtay aan dhaqangelino ilaahay nuwaafajiyo ilaahay weydiisanaynaa shirkan ayaa ahaa mid sanad la ah oo sanadkiiba mar ay ku kulmaan beelaha walaalaha ah ay wadaadega deegaanada iyo degmooyinka wilaayada galgaduuda iyadoo shararkan agaasinkooda iyo maamuuskooda ay leedahay wilaayada galgaduuda mahadsanid marwaan wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga gedo ayaa gaaray deegaanka buusaar iyagoona kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada xasan cabdiraxmaan abu xasan oo wafdigaasi la socda ayaa warbixintan ka diyaariyey wafdigii ballaarnaa ee uu hogaaminayey waaliga wilaayada islaamiga ee gado allaha xifdiyey sheekh luqmaan abwaanas ayaa markan soo caga dhigtay deegaanka buusaar ee isla degmada ceel waaqe ee wilaayada gado soo dhoweyn iyo marxabeen kadib waxaa waaliga uu bilaabay inuu kulamo la qaato qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka mbuusaar oo ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka muddo saacada ah oo kulammada ay qaateen kadib waxaa soo gebagaboobay kulammadaas oo looga hadlay arrimo badan oo muhiim ah oo quseeya diinta dalka iyo deegaanka intaba markii kulammadaas ay soo gebagaboobeen kadib ayay noo suura gashay inaan la hadalna qaar ka mid a odayaashii dhaqanka ah ee kulankan ka qayb galay waftigaani waxay ahayn wafti aad u culus oo mataqaana wafti sharafeeda waftigu wuxuu ahaa kuurgal wuxuu u kuurgalaya xaaladda guud ee hadda mataqaana ka taagan degmada guud ahaan waxay wadeen waxyaabihii mataqaana maaragta asaasiyaadka ahaa oo loo baahnaa guud ahaan sida waxbarashada sidii loo tayayn lahaa iyo xaaladda amniga iyo mataqaana maarata dadkan mataqaana murtadiinta ah oo hadda laynayo shacbiga soomaaliyeed oo collaysiinayo dadka deriska oo ehelka ahaa qaabka mataqaana loo wajihi lahaa waxyaabahaasanu ka tashanay arrintiiyadahaydna waa la qaadanay ilaahay baa mahad iyo shukrile waana ku faraxnay bacdallaahi tabaaraka wa tacaalaa waxaan u mahad celinaynaa wilaayada gobolka gado iyo wafuuddiisii wada socotay ee ay ka mid yihiin bahda iclaamka ee mar weliba ummaddan itus oo itaabsi bay soomaalidu wax ku fahamtahay ummadda wax ku fahamsiiso waxaan leenahay jasaakumullahu khayran ilaahay ha barakeeyo bahda iclaamka waxaan leenahay dhammaan walaalahanna soo dhowaada waan ku soo dhoweynaynaa degmada ceel waaq gaar ahaan maqarkeeda buusaar waxaan leenahay jasaakumullahu khayran markaan leenahay waa idin soo dhoweynaynaa mudnaan aan kaga leenahay ma ahane waa horeynta aan kaga soo horreynoon ahayn nuqabadoodii ay ku soo degeen ee ay ku socdeen yaa waxaan u leenahay soo dhowaada waana ku faraxsannahay socodka iyo mataqaanaa booqashada aadna soo booqateen waxaana ilaahay ugu baryaynaa booqashadaas si guud in gobolka ayagoo nabad ah ay ku wada maraan ayna walaalahood ugu faa'iideeyaan howlaha masiiriga ummadda ee ay wadaan ugu dambeyn waaliga ayaa dardaaranno muhiima siiyey odayaashii dhaqanka ee kulanka uu la qaatay kulankan ee aan maanta ku gelayno degmada ceelwaa qaybteeda buusaar wey waa kulankii labaad ee aan la gelayno odayaasha bulshada ee ku dhaqan deegaanka buusaar yacni kulankan kulanaa ka horreeyey aan kusoo galnay isla deegaan kale ee dhamaso dhamase marka waxaa weye ceelwaaq waxay ka tahay marka kulankii labaad bay ka tahay jasaakumullahu khayran waxaana leenahay odayaashu annaga waxayna waa salaan iyo ka warqabis iyo kala warqaadasho waan isu warannay waad warbixiseen annagana waa warbixinnay lexjecladii naga dhexayseen waa isdaraysiinay waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala maadaama odayaasha dhaqanka gaar ahaan odayaasha walaayada ku xiran ee qabaa'ilada matalayso ee nuqubada ah ay halkan fadhiyaan maanta waxa isku haystaay waa loolan u dhexeeya xaq iyo baadilkii adinkana maanta bulshaad waxaad u tihiin zamaam ama hoggaan ama waxaa weeyaan ra'iis baad u tihiin maanta adinkaa indhihii ah waxaan leenahay marka maadaama maanta ummadda ay isku haysta waxaa weeyaan isku hayaan waxa looga yeeray jubbaland iyo waxaa looga yeeray federaal waxa la kala jiidanaya ummadiinna ay tahay in si gaar ah aad waxaa weeyaan soo jeedka u badisaan ka warqabkana u badisaan ummadiinina maanta aan hoostiinaga lagalaga bixin waanu daarmaynaa maxaa yeele cadowgu marka uu daalay dhibaatadan ay ku badatay in badan uu isku dayey in waxaa weeyaan wax badan oo xiilad ah uu isku dayey wuu daalay macnaha hadduu daalay marka wuxuu samaynaya waxaad aragtaan oo waxaa weyaan labada ridda riddada waxaa weyan federaal iyo riddada jubbaland waxaa looga yeeray yacni asmaadaas ay la baxeen in ummaddii ay kula faylayaan waxaasoo dhan waa ummaddii wax lagu gaalaysiinayo ayaysan fahmaynin maanta ummadda qabiilka waa uu nugushahay laakiin uma nuglo waxa kale xaq ah in badan waxaan leenahay marka nin weliba qabiilka asagaa matalaya oo oday ka ah in qabiilkiisa ay uu tiro koobnaadaan ka warqabo xogtooda uu la socdo aysan dhicin marka hoos ka baxa maanta socday iyo gaalada maanta waxaa weeyaan waxyaalaha inuu miirinaysa marna inaana qaadanin socdaalkan wafdiga uu hogaaminaya waaliga wilaayada islaamiga ee gado ayaa lagu wadaa inuu ku soo mara dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islamarkaana uu kula kulma qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana safarkan iyo socdaalkan soo dhoweeyey bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoona ku tilmaama inay tahay arrin muhiim ah oo xilligan loo baahnaa xasan cabdiraxmaan abowxasaan idaacadda islaamiga andalus deegaanka buusaar wilaayada islaamiga ee gado waad mahadsantahay walaalka abu xasaan ugu dambeyntii munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinayay dufcad cusub oo ka qalinjebisay macadka khadiija binti qoylad ayaa ka dhacday deegaanka ashow ee wilaayada islaamiga hiiraan saadaq muumin ayaa asiyaanba qaadaya warbixintan xaflad ka dhacday deegaanka shaw ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa gebagaba u ahayd soddon iyo toddoba arday oo ka qalin jebisay dafcada labaad ee macadka khadiija binti qoylad ardaydan dhammaysatay dafcada labaad ee macadka khadiija ah ee deegaanka shaw ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo nuqubo waalidiin iyo waxgaradka deegaanka iyagoona soo dhoweeyey juhdiga iyo dadaalka lagu bixiyey owlaadooda si looga saaro jahliga qaar ka mid ah ardayda ka qalinjabisay macadka khadiija ayaa soo bandhigay aqoontooda iyo kutubadii ay ku qaateen macadka وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إن مما تبتهج له السرور وتنشرح له الصدور افتضاض هذه الكلمات على اختتام معهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات نحو دفعته الثانية في محافظة شو لولايته ران الإسلامية يا أيها الذين كوا آمنوا حق رميانو لا تتخذوا اليهود يهود كيالن والنصارى نصارى أولياء قلقعلا كيالنين بعضهم قاركود أولياء وبعض قارك كلا يقلقعلوين ومن قفك يتولهم gacalka dhigta minkum minkum idinka idinka mid ah fainahu asaga minhum ayaga gaalada ayuu ka mid yahay in allaha alla laa yahdi ma hanuuniya alqowma qowm alظaalimiina ظaalimiina أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم وهو نوعان أي من يفهم حمدنا الله إكمالا لنا التعليم والدين وبعد الحمد بالهادي نصليه مبشرنا وبالصحب الكرام النف ستفديهم جماعتنا فشكري لكم جمعا يشجعنا يقوينا ما معنى الحجاب؟
معناه أن يستر المرأة بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها من يجب عليه رمضان إذا دخل عليه رمضان وجب على كل مسلم ومسلمة بالغين صحيحين مقيمين الصيام وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق
dhanka kale mudiirka macadka ayaa ka warbixiyey taariikhda macadka iyo muddadii uu shaqaynayay isagoona soo hadal qaaday kutubada iyo cashiradii ay ku qaateen ardayda intii ay wax ka baranayeen macadka khadiija awalan waxaan u mahadnaqayaa allah subxaanahu wa tacaala naga yeelay dad muslimiin ah waxaa kaloo halkan ugu mahadcelinayaa marti sharafka naga soo qaybgalay xafladan qiimaha badan leh haddaba gudogalo macad khadiija bintu khuwaylad macadka marka la furaayey waxaa lagu furay arday gaaraysa afartan iyo shan arday waxaa maanta ka qalajibisay soddon iyo todoba arday macadkana waxaa la furay kun afar boqol afartan iyo shan ayaa la furay wuxuuna socday macadka saddex sano ayuu socday falilaahi alxamdu ilaahay subxaana wa tacaala si qurux badan ayuu daraasadeena iyo waxbarashadeena ilaahay inoogu fududeeyey mawaadda marka laga qaadanayay ama culumta laga qaadanayay waa alqur-aan wa culumu qur-aanka iyo culumtiisa ayaa lagu qaatay alxadiidu wa culuumuh xadiista iyo culumtiisa ayaa lagu qaatay fiqi iyo culuumuh fiqi iyo culumtiisa ayaa lagu qaatay iyo caqiidada ayaa lagu qaatay sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay sheekh axmed deere iyo macalin yuusuf guddoomiyaha nuqubada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona bogaadiyey horumarka waxbarasho oo uu ku tillaabsaday maktabka dacwada ah ee wilaayada hiiraan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد آه، هرتا مركا كواد waxa weeye waxaa farxad weyn noo ah oo weliba aan ilaahay ku shukrinaynaa inaan maanta hayno xaflata التخرج الثاني آه، معهد khadiija bintu khuwaylid fii show muxaafadati jallaqs annagoo aad iyo aad run ahaan u faraxsan maxaa yeelay waxaan aragnay tadbiiqa shareecada iyo barashadiisa inuu nin walba u fudud yahay gabdhihii oo soo bandhigay aqoontoodii hadday xifdi tahay iyo hadday tahay muxuu ahaa sharxid iyo hadday tahay muxuu ahaa abyaad inta oo dhanba way noo soo bandhigeen meesha waxaa ka muuqata qowlahu tacaala hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ma siwan yihiin dad wax yaqaana iyo dad aan waxba aqoonin alla subxaanahu wa tacaala wuu ka jawaabay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutu lcilma darajaat ma sina ee, ruuxa cilmiga iyo ruuxa jaahilkana ma sina أولا وحان أمهد علينا الله سبحانه وتعالى بعد حمد الله معهد خديجة بنت خويلد لإعداد الداعيات إن شاء الله تعالى تخرج كذا ومناسبة وحيالها الله سوى بردقي قلوبتين أي بوحيان فرحت أي لبو حسنتين قلوبتين إن شاء الله تعالى وحيالها بردقي سير الله دقي لأنواع لغاية هرلي وحان شاهد كنهاي إن شاء الله تعالى مكتب كدعوة محافظة هيران إننا هغربحين أيام شاهد كنهاي إن شاء الله تعالى ugaaska guud ee beesha gaal jecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ah oo gebagabada munaasabada ka hadlay ayaa la dardaarmay ardayda in ay ummadda gaarsiiyaan cilmiga ah aqoontoodana ay uga faa'iideeyaan الله تبارك وتعالى maalintiisa kadib waxaan u mahadcelinaynaa xarakada shabaab mujaahidiin ee har iyo habeen u taagan in dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed ama bariga afrika guud ahaan in ay allah tabaaraka wa tacaala shareecadiisa bartaano ummadda diinteeda aan laga dhibaataynin ee duulaanka noocyada badanle ay ka dafaysa u taagan ayagana waan u mahadcelinaya ugu horreeya amiirkeena abuubeyda sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa wilaayadeena islaamiga ee hiiraan aan ku dhex nool nahay amniga iyo nabadda aan ku haysano oo khaasatan waxaan u mahadcelinaynaa xafladan maanta aan joogno ee maktabka sida qaaska ah maaragta dadaalka iyo juhdiga u bixiyey ee hawshii loo egmaday ka soo baxay maktabkaasna waa maktabu dacwatu ilallah Ee, intaa kadib ee war badan loo sheega ma muuqdo keliya ee, waxaa kaga filan machadkan iyo faalladiisa iyo sheegadiisa magaca iyo wax looga magac daray ee khadiija bintu khawaylada ee kolba insha allahu tacaala maadaama magaca loo doorayn waxaan rajaynaynaa kaalinteedii iyo dadaalkeedii iyo juhdigeedii inaad bixisaan ee ummadan islaamka ah kaalinta idinkaga aadan aad gaarsiisaan dacwada waxaan dardaarmi lahaa in tarbiyada tarbiyada awlaadeena aan ku dadaalno kaalintanana aan ka soo dhalaalno boqolkiiba sagaashan iyo sagaal xaflaadka aan tagno waxa u badan gabdhaha ilaahay ha barakeed idinkoo mashquulkiina la ogyahay culayskiina la ogyahay waxa idinku furan iyo shaqadii la ogyahay haddana ayaad dhabarka u xirateen in allah tabaaraka watacaala diintiisa aad barataan ummaddan aad gaarsiisaan waan idinku hambalyaynaynaa waan idinku ducaynaynaa allah tabaaraka wataala waxaan idin weydiinaynaa biasmaa wa sifaatihi inuu ajirkiina dayicin khayr iyo wanaagna idinku bedelo allahna idin dhowr insha allahu tacaala macadkan khadiija ee hoostaga maktabka dacwada ah ee wilaayada hiiraan ah ayaa qayb ka ah macaahidda waxbarasho ee ka furan wilaayada ah kaas oo ka qayb qaadanaya sidii loo kobcin lahaa aqoonta bulshada sidoo kalena dad diineed looga dhigi lahaa jiilka soo koraya walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duurnimo oo aad ka dhegaysanaysaen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka iyaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu